waa maasanta mahad xiriirka kubadda cagta ee sacuudi carabiya oo saaf loo yaqaano ayaana martiqaad ka helnay aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad iyo xogayaha guud iyo kaaliha xogayaha arrimaha carabta afarta bishaan tagnay waxaan soo joognay shantii iyo lixdii maanta todoba aheedna dalkan dib ugu soo noqonnay shalay oo bisho aheeday lixdii bishii lixaadna heshiis safgarada ay omiyu loo yaqaanaan wada gaarnay in soomaaliya sacuudiga iska kaashadaan kubadda cagta special dhallinyarada in xoogga la saargada suudka iyo yuudka heshiiskaasuna kolley wuxuu ahaa mid macno weyn ku fadhiya insha allahu afaroo soconayaa waxaan isleenahay soomaalida inay wax weyn ka faa'iidi doonto hadii la helaado waxaa soo hadal qaaday in aad heshiis safagarada aad gaarteen xiriirka kubadda cagta sacuudiga wara soo baxayay oo ku saabsan tigitaankiinii sacuudiga ayaa hareeyey baraha bulshada kaas oo ahaa inaad heshiis la gasheen xiriirka kubadda cagta sacuudiga heshiiskaas horta muxuu ahaa haddii aad u caddayso dhallinyarada kubadda cagta jecel heshiiskaas wuxuu ahaa in labada xiriir iska kaashadaan xagga khibradaha waxaan ka tirsannahay kaaf iyo iyo aasay waa og tahay waxaan marka inaan isdhaafsanno aaraa ku saabsan sida kubadda cagta loo horumaraya dalka sacuudiga waa aragtay hadda horyaalkiisa meesha oo halka uu maraayo annaguna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno ayagana inaga faa'iidaystaan waxay khibrada isleernahay waxaan rabnaa inaan dhinacyo badan ka kaashanno oo dhallinyarada yararka inta ka wadno sacuudi carabi geyno ay soo arkaan akademooyinka ayaga inta yimaadaan ee dalka wax ka jira arkaan waxaa kaloo iska kaashanaynaa in dhammaan kubadda cagta labada dal sidii horumar u gaari lahayd wadanka sacuudi carabiya labada kun iyo soddonka waxa uu rajaynayaa inuu martigeliyo mundiaalka adduunka ama koobka adduunka xiriirada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahana waxa ay sheegeen dhowaan sacuudiga inay maalgelin u samayn doonaan xiriir walba oo afrika ahna ay siinayaan hal milyan oo dollar si ay codad uga helaan xiriirada marka la gaaro codeynta koobka adduunka heshiiska is-afgaradka eh kaas waayso lama dhihi karo maya mahad isma laha xiriirka kaaf iyo iyo sacuudiga heshiiska gaaren gooni waaye annana waa soo bandhigayna heshiiska gaarina gooni waaye waxaa saxiixa laba gudoomiyaha xiriirka soomaalida kubadda cagta iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta sacuudi aad saxay kaafna waxaa u saxay madaxweynaha kaaf annaga kaafan ka midnaha laakiin heshiiskan wuxuu u dhexeeyaa soomaaliya iyo sacuudi arabiya dhinacyada horumarinta ee kubadda cagta oo sacuudiga ay soomaaliya ka kaalmeyn doonaan hal iyo laba maxaa ka mid waxaa ka mid ah in dhinacyada garoomada waxaa ka mid ah dhinaca qalabka waxaa ka mid ah tababarada waxaa ka mid ah inaan la ciyaarno ciyaaro saaxiibtinimo da'da ilaa labaatanka wixii ka hooseeya inaan ciyaaro saaxiibtinimo sacuudiga soomaaliya wada yeeshaan waxyaabahaasaa ka mid ah inaan aad waxayna dhammaan ay nagu biiriyaan in waxaan dhaan aan ku biirno kubadda cagtuna waa iskaashi waa aragtay waxaan rajaynaynaa marka inaan arrintaas aan wax weyn ka faa'iidi doonno dhinacan kale oo aad sheegtay in laba kun soddonka ay mundiyaal u diyaargaroo waayaan weli ma sheegin wax kandiida oo soo baxay weli ma jiraan kulliya kulliya dad badanaa kulliya u tartami doona waddamo badan oo inay tartaan tartan qabtaan marka laakiin weli anagu arrintaas ma nagu soo qaadin waxaan ka wada hadlna keliya in kubadda cagta soomaaliya iyo kubadda cagta sacuudiga ay saddexgal iyo horumar ay sameeyaan dhowaanna waxaa imaan doona dalka wafdi ka socda xiriir kubadda cagta sacuudi arabiya si u arkaan dalkeen xaaladu ku sugan yahay kubaddan cagta waxay ku biiri karaan ugu biiriyaan oo arrintaasaan ka wada hadalnay heshiiskan insha allah waa soo bandhigaynaa waxaana soo geli doonaa websiteka uu leeyahay xiriirka somalida kubadda cagta tan iyo markii aad timid xafiiska looga arrimiyo xiriirka kubadda cagta soomaaliya dhaqdhaqaaq sboortis oo badan ma jirin marka laga reebo inaad xulka qaranka soomaaliya under seventiinka aad geyseen taarikhda markii ugu horreysay koobka qaramada qaaradda afrika hal iyo labo tartamada ugu soo horreeya oo aad sanadkan qaban doontaan haddii aad tihiin xiriirka kubadda cagta soomaliya oo adiga madaxweynaha ka tahay waa mahadsantaha mahad saad sheegaysay tartamo oo yaraayeen annaga sidaan meesha unin hal horyaalaan qabannay bishaan juun waxaan ciyaaraynaa haddii ilaah yidhaahdo koobka jiran daa'uud oo sanadkan afar labaatan kooxood ay ka qaybgelayaan oo qaab laba israga ay loo cayaarayo insha allah waxaan ciyaaraynaa dhallinyaro labaiyo toban kooxood oo daasha iyo toban jirada ah oo yuusta ayaan furaynaa horyaal waxaan kaloo aan qaban doonaa insha allah horyaalkii iyo ciyaarihii dibadda iyo kuwii qaramada iyo dhammaantoodba waa diyaarsan yihiin waxaan rabnaa marka inaan kubadda cagta inaan wax weyn ka bedelno waxaan rajaynaynaa insha allah meeshaan u socno waa naqaanaa insha allah waana gaari doonaa haddii la yidhahdo